أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoodiro gumaysiga saliibiyadda kenya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ugu baaqay murtad gurguurta inuu si deg deg ah isku casilo guddiga gaadiideyda gobolka banaadir ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan kooxda riddada ay lacago baad ah ku soo rogeen gaadiidka dadweynaha munaasabad lagu soo gebagabeynaya waxbarashada machadu shareeca ee wilaayada bokool ayaa ka dhacday degmada tiyoglow ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatan iyagoo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga ciidanka saliibiyiinta kenya ee deegaanka hareeri suuka ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jiro gumaysiga kufaarta kenya dagaalka ayaa muddo socday waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta dagaalku uu socday waxay ciidamada mujaahidiinta ay gubeen gaari kooyal ah oo saliibiyiinta u yaalay saldhigga waxaana suuragal ah in khasaaraha gaaray kufaarta kenya intaasi uu kasii kordho xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ugu baaqay murtad gurguurta inuu si deg deg ah isku casilo faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxamed aad sida lagu waramayo ilaa boqol xildhibaan ayaa murtad xasan sheekh ugu baaqay inuu iska casilo kursiga villa soomaaliya maadaama uu ku fashilmaya hogaaminta xukuumaddan haadaana ay kusii laalaadaan dadka ugu cadcad misena soo maray xukunka kooxda hirdada soomaaliya haddana qaybta ka ah xildhibaanada mucaaradsan gurgurte waxaa ka mid ah murtad shariif sheekh axmed oo si cad ugu sheegay madaxa murtadiinta inuu kursiga isaga tago wejigiisana uu dadka ka horleexiyo xildhibaanada ayaa dhammaantood murtad gurgurta ku eedeynaya arrimo tarabeel ah iyagoona aaminsan in muddadani saddexda sano ah uusan waxba hambayn haddii uu sii joogona uu masiirkooda ku jiro halis ballaaran waa sida ay hadalka u dhigeen kooxda riddada ayaa wajahaysa qolqolotooyin siyaasadeed iyo mucaarado dhan waliba ah waxa uuna murtad xasan sheekh maxamuud isku dayayaa inuu waxaasi oo idinku daboolo shirar iyo qabashada xaflado aanan waxba ku dhisnayn isagoona waqti xaadirkani sheegaya inuu yagleelay xisbi cadaalad u taagan xilli cadaalad daraduba ay hoygiisa tahay saacado ka hor mas-uuliyiin uu ugu horreeyo murtad siciid cabdulaahi deni ayaa gurgurtay hawada u soo mariyey weerar afka ah isagoona ku tilmaamay mid aanan waxba xeerinayn oo xitaa iibsaday qabuurihii dadku ku aasnaayeen xaaladda murtadiinta ayaa hadda maraysa xaaladda murtadiinta ayaa hadda maraysa halkii ugu sarraysay xilli dhanka kale gaaladii tabantaabinaysay ay maalin waliba soo saarayaan daraasaad ay ku muujinayaan walaac daran iyo inay muqdisho ka dhacaan wixii ka dhacay kaabuul iyo dimashaq guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan kooxda riddada ay lacago baad ah ku soo rogeen gaadiidka dadweynaha warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeenna xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli sannadkii saddexaad uu u buuxsamay xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayay saraakiisha kooxdan sare u qaadeen curyaaminta ay ku hayaan dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed muddada saddexda sano ah ee xasan sheekh uu hoggaanka u haya murtadiinta ayuu qaaday ololo ballaaran oo uu ku boobaya dhaqaalaha shacabka arrinkaas oo sababay in hoos u dhac weyn laga dareemo dhaqaalaha waddanka inta badan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya hoos u dhacaad u ballaaran arrimaha kale ee kooxda riddada ay curyaaminta ku haysa waxaa ka mid a gaadiidka oo ay ka shaqaysan jireen tobanaan kun oo ruux kooxda riddada ayaa la sheegay inay curyaamin ku haysa gaadiidka badeecooyinka kasoo qaada dekedda muqdisho iyo kuwa ka shaqeeya gobollada dalka guddiga gaadiidleyda ayaa war ay soo saareen ku sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee kooxda ridada ay lacaga baada ku soo rogeen gaadiidleyda arrinkaas oo keenay inay shaqada joojiyaan boqolaal gaari
maanta si hoose iyo si kora u fiira cabashada gaadileydu ay qabto gaariga leylada ee ka baxa gobolka banaadir ee taga galmudug ka soo laabtaa ismaarihiisu saaka saddex boqol oo doolar go ambaagmare ninka iska lihina kama uu helo waxaasna waxaa cunaaya waa ama saraakiil meel fadhisa ama nimankaas qaa'imiinta oo dalladda la baxo oo qamiisyada wata oo gaadiley aan ahayna burka iyo bariiska gadda madaxweyne waxaan kaa rabnaa inaad cabashadeenna fiirido mar labaad iyo mar saddexaad cabashadeenna fiiri nimankaas dalladda la baxay lacagay naga qaadaan tii gobolka banaadirna waa bixinaa waxa nagu dul hayaahina waa in ilaa cumar faray agaasimo sheegta gaadiidka laakiin aan u naqan agaasimaha dalladda gobolka banaadir waxaa ku haya niman la baxay dalladda gaadiidka gobolka banaadir oo nin la yidhaahdo cabdulla cali salaad kaadheerey guddoomiye ka yahay waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan murtadiinta ay si cad ugu sheegeen inay ka doonayaan lacaga baad ah oo xitaa ka baxsan kuwa ay ku sheegaan canshuurta ee boonooyinka loo jaro guddiga gaadiidleyda ayaa ka digay in haddii arrimahan ay sii socdaan ay shaqada joojin doonaan dhammaan gaadiidka ka shaqeeya gudaha muqdisho iyo gobollada dalka cumar farey maalinkaasi hadda intuu dhexle meesha la yidhaha suuqbacaad laanta guri dabaqa uu ka dhisowhayaa shagta guri uu ka dhisowhayaa dabaqa meeshaasuu ka abuuray ummaddii lacagtuu ka dhacay oo dalladaas uu shacabkaa la heshiiyey wuxuu ka abuuray ummaddu waa arki karta waa lasoo fiirin karaa guryahaas uu meesha ku leeyahay lacagti jagboontiyada oo gobolka banaadir oo ka qaaday iyadana la yidhi waddada ha lagu dhiso waa soo leexsay meeshaasuu gashay horta cumar fareey haddaan bay sheegin ha ogaada ninkaas musuq maasuquu faraha kula jiryaa nin la yidhaha macalimahdii oo taliya ciidanka booliska ah gobolka banaadir hay-addaasou amni u yaho waardiyo haya haddaad ka hadli tagto ama dalladda warkeeda soo qaado sheerow ka yahay waa ku xidhaa hadda waana raadsi waha maanta nimankii gaadila inta ku bannaan baxaan uu leeyahay dhibaatadaasaana hayso nin la yidhaha ina cali sheekh nuuro guddoomiye agaasimaha duqa muqdisho barnaamijkan wuxuu ka alifay adoogiina dalladuu ku jira asaan ku maqalnay dadkaasay leedahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee maaliyadda ciise guura waa ninka waa u tagnay waa warqadaan u geynay nimankuu ka mid yaha dadka meesha ku hayo qayladhaantan ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay buuxdhaafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha waxayna dadkani ka sheeganayaan dhulboobka dhaqaala boobka iyo xasuuqa ooga imaanaya xasan gurguurte iyo maleeshiyaadkiisa munaasabad lagu soo gebagabeynayay waxbarashada machadu shareeca ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa waxay ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna soo afmeerayey machadu shareeca faraciisa wilaayada bakool kaasoo daraasadiisu ay soo socotay muddo saddex sano ah xafladii ikhtitaamka oo ka dhacday degmada tiyeglow waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn bandhig cajiib ah goobta kusoo bandhigay ardaydii machadka ka qalin bedelatay ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلهي سبحانه وتعالى مبلع إن الذين هان توفاهم الملائكة ملائك دوستي ظالمي أنفسهم نفشال جهان ظلمي يؤيهن قالوا ملائك دمي بمغرانا فيما كنتم في أي فريق كنتم كحس أقصون أيتن أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين قالوا مركز مرانا يوضر دردان كنا ونمها إن مستضعفين هانو لضعيف سدو في الأرض أرلا دتلك ضعيف سدو قالوا مركز ملا يدمن رانا ألم تكن أرض الله ما إلهي الوشي معهنا واسعة تواسع معهنا ريف تهاجروا إسن كجرة وفيها أرلا سي واسعة كجرة مركي ملايك تاسن أرض عذر دار وان إله بالبرين تشيغي مري فأولئك كواسع مأواهم مكانه ينجو جهنم جهنم وساءت جهنم يهم مصيرا من هذا sidoo kale waxaa dhankooda kelimaad muhiima xafladda ka jeediyey waxgaradkii lagu casuumay تنقل أخيار إن شاء الله ما يبدر دارمي أوقات بدن ينهني بي حنت بدن ينهني بي مسكن بدن ينهني بي إن شاء الله أني اللي ضايعا هذه اللي سرتاو دتكي أنت أركي قاعد تهني هاي دكسوه هور الله كباي قدام هذا الله كباي هذا أرض هذا نتيجة أنت مروه هاي ما يقولك يا مالك هل معنسن مالك هل كين قد بيدون أني دل قوارق أو أتين أني اللي أقعد اللي ضايعا أوقات الهمودي اللي ضايعا
ilaahay maysan ku rajeene dadkii ka guulaysaday cilmigiiyo inta ku qaadeen islaamka daafoshay deersii allahasiin ku dhig ilaahay may ku baryaane dadkii ducaad ilallaahi naqday diintii ilaahay n gargaaray ummadii muslimiintahayti n baahanayti deertii allah siin kuweel geedka alxamdulilah macahadkii se sharaflaa ninka gabagabowi abni iyo barwaaqi ninka gabagabowi dadkii ku faa'iidaysaday adduunyo iyo aakhare ka liibaane allah noo dhaka ikhwaan ilaahay maysin ku baryaane dadkii ilaahay raalli ahaashadiis iskilka la halay oo sabab in iska naqday ilaahay jannadiisa iska deeri allah noo dhaka ikhwaan jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad qayim ah goobta ka jeediyey isagoona ardayda si aad ah ula dardaarmay walaalayaal waa fajin allah waay kow walaa isan geega kaalang nicmadu in isan sabartan muddadii inka talagale xarakatu shabaab almujaahidiin macaahidaas iyo socdan macaahidul qawaa'il markii haka jartan iyo tan markii la iska dara meegasanu toddoba sano taqriiban waqti yara waqti yar mee intaas marka may dhahay walaalaha bardaay sabar iyo dulqaad iyo mayba kakoytay waa fajin alle in isan dhammaysatan isagana nasiibin waalata in dhammaysatan in marka culumo la hasaara dad culumo ee la hasaara ahdaafta macaahida shariicada islaamka laga asaasiya ku madad nicmadaasi haytay halni maylan baahanya jazaakum allahu khayran in laka far adeego ilaahayna lanka mahadnago may dardaarmey cilmiga ziyaadintiis iyo kordhintiis haddii ata walilhagaad in la muraajaceeyo haddii ata may la raay in oo horay lis- eh, langoodo cilmiga waa waajib diineed oo sinsaaran waay laakiin waa bintulku tabo laba maanaa inshaa meeliya hadhooshan baho kii daaci nagada kii qaadi nagada kii mayla raay eh, askari nagadoo furunto horseed iyo kii mayla raay daaci nagadoo meeloo la jeeb dhatyob may an baahanta mar kasta meel kasta ada roogta mayla faday in cilmigii adag kororsato waana siyaasada Machadkan ayaa qayb ka noqonaya macaahidda sharciga ah ee ay ka aflaxeen boqolaal ka mid ah ardayda wilaayaadka islaamiga kuwaas oo waqti xadarkan door muuqda ka qaadanaya fidinta dacwada iyo halganka lagula jiro saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman waa qayb ka mid ah dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay saacadihii lasoo dhaafay munaasabad ka dhacday deegaanka madiinatul kheyr ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa lagu soo gebagabeynayey dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaankaasi taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga magaalada baydhabo iyo malaqyada deegaanka maktabka dacwada maamulka islaamiga magaalada baydhabo ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo afar maalin iyagoona ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeyn qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen unoo ee gebro kunoo walaayada baay oo khaasatan madiinatul khayr mayba intaninka gebagabaabtay dowro oo afar maalmood neen socdaasi ilaahaya ka mahadsan dowradaas mayba ka faa'idnay walbadan iyo ka faa'idnay dowlada maybel ee raay magaashe faatimatu binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam shicaarshana may haayay dowlad khayrunnisaa'i lbaratun taqiya mayba nanin akhriyay kutubo dhoor ee nanin akhri kitaab oo sugoone ee gefro inka tarjumow ya nanin akhri oo la erow qasiidatu khayrunnisaa'i may kale naninka akhriyay dowlada mansilatu salaati fi lislaami la erow ya nanin akhri kitaabkasay sugoone salaadiya nanin naninka akhri sugoone naninka saxi tan kale may bahaaye kitaabka kale siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam yahaay isuun isuun su-aaliyo jawaabya haaye kheyr badan ya isuun kafaa'idni marka may baan mahadnagaane walaalogan mujaahidiinta ee meel walba roogan yaan mahadnagaana anoo kuma taha gabdhaha ku nool madiinatul kheyr maalmo kooban dowrada nin qobdi dowradaas oon qaadana ka tuu badan kitaabadaas oo ka mid ay kitaabka la mansilatu salaati fi lislaam اذكر نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب اذكر نسب أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ذعيبة الأسلمية مولاة أبي لهب ثم عليمة السعدية من كفله بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب حتى اشتد عوده وصلب ظهره ugu dambeyn malaaq maxamed cabdi garuun malaaqa beesha geeradle ee magaalada baydhabo oo ka hadlay dowladda ayaa dardaaran qayma u jeediyey dumarka deegaanka madiinatul kheyr markaan nololee mayka jarta inay jiinta barano gabdhow elaan tay lisiin hadda magani balan haddii laado runta haddii la shaago isiin ardaya dadaal badan isiin waa dadaalasiin dadaalkiisin dadaalasiin maalinta dee kawarsiin ku kase balaanta naftiitiya anii ardayaada dadaalaan dadaalka dadaalka dartaan rigiisin siin wadababu oo asharan baradoohaana oo susurumoohayo axaadiista iyo tafsiirka iyo arday may waa siiratu nabiy markii la akriyaa oo dadka werigaa isku bahaw hebel ilaahay ku absooy walbaroy ni artaan anii isin walan sheegdaan amiinkiiba walan sheegdaan diinkiiba walan sheegdaan wuxuu banaadinka eh haddii walinsheego dambadana lambadana walgaadada ani isin hataa fartaan walbarashada owlaadiin ani walbarasho fartaan azoodkiin ani walbarasho fartaan isiinna dadaalaan dadaala insha allahu ilaahay khayrkiin sii isiin buu hagaagdaan kolley muslimiin muddan arday may buu ah dadkii kale oo iyoon ardayda oo iyaalkii ah unu dhalnay ikigii oo isin siin wadagow yoon hagaagayaan ilaahay ha hagaajii maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa si dardar leh ku wada dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacida diinta islaamka mahadsanid bashiir warkii subaxnimo ee maanta dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu